dowlada iowa kim ronalds ayaa maanta warbixin ka siisay talaalka gobolka ronalds ayaa sheegtay in ilaa hadda afartan iyo afar boqolkiiba iowans toban iyo sideed iyo wixii ka weyn ah ayaa helin ugu yaraan hal qiyaas oo ah talaalka covid nineteen heerku waa ku dhawaad laba jibar kuwa lixdan iyo shan sano iyo kuwa ku weyn ay waxay ku jirtaa sagaaleed wadanka talaalada ronalds waxay tiri gobolka wuxuu qorshanaysay inuu xooga saro sidii loo heli lahaa talaalka kooxaha laga tirada badan yahay iyo ardayda jimcada ronalds ayaa tiri iyada oo si weyn u tagaaray talaalada covid nineteen waxay si xoogan uga soo horjeedaa basbasarooda cadayda in dadka laga talaalay fayraska badda sabta kale ee jamhuuriga ayaa iyaguna kasoo horjeystay horjeysta isticmaalka basboorka talaalka governor reynolds waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay tilaabo in tilaabo ka qaado iyaga iyada oo la marayo sharci dejinta ama amarka fulinta aqalka aqalka aad ayaa horeynta toddobaadkan sheegay inuusan u baahan doonaan basabaaro talaal ah waxayna dib ugu diyaysay shirkadaha gaarka loo leeyahay si ay go-aan uga gaaraan haddii ay doonayn inay u baahandaan cadayga talaalka ah dhanka kale waxda caafimaadka bulshada ay waxay soo warinisay toban iyo saddex dhimasho dheerid ah oo ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka covid nineteen iyo inka badan todoba boqol iyo konton kiisas cusub oo leh labaatan iyo saddex kiisas dheerid ah oo gobolka wadbury heerka waxtarka tijaabada ee gobolka oo dhan waxyar buu korday labaatan iyo afarkii saacadood tan iyo bilowgii cudurka shan kun sideed boqol soddon iyo shan ee faafa waxay u dhinteen dhibaatooyin covid nineteen iyada qiyaastii afartan boqolkiiba ay ka yimaadeen xarumaha dareylku muddada dheer warka waxaa ku keenay seaborgian foods oo ku tahay suusiri iowa iyada si sharafle u tagaaraysay bulshada suwland ilaa iyo sanadkii labaatanka toban iyo todobadeeda waxay macalamo dheerid ah ku saabsan seaborg trumps fadlan fadlan booqa suusiri pork com